بsم اللh الرحمن الرحيم الحمd لله رب العاaلمين وصلى الله وsلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه وsلم kitaabkan waxaa la yidhaahdaa musil الطuلaaب إilى qawaacid الإعrاab wuxuu شharx u yahay kitaab uu iska leeyahay iبnu هishaam الأnصاrي oo la yidhaahdo الإعrاab can qawaacid الإعrاab kitaabkaas buu شharx u yahay matniga sida aan sheegnay ibnu hishaam baa iskale sharaxana waxaa iskaleh khaalid ibni cabdillaahi اlأshari ninkan markiisii hore khaalid bn cabdillaahi اlأshari wuxuu joogi jiray jaamicaة اlأshar ardayda jaamacadda dhigata ayuu wuxuu u shidi jiray shumaca la ifsado ilan la yarma jirin wakhtigaas maalin maalmaha ka mid ah sida tarjamadiisu ay sheegeen ardaydii uu shumaca u shidaayey mid ka mida ayaa shumicii intuu ka dhacay buu ku dul dhacay si xun buu marka ula hadlay nin xoogaa weynna wuu ahaa ninka sidaa ula hadlaana nin ardayahoo ardayda ka midahoo jaamacadda dhigta buu ahaa ka da'yaraa hadalkii marka wuu xanuujiyey waxyaabaha uu ku yidhi waxaa ka mid ahaa jaahil baa tahay hadalkaas baa taأثiir ku yeeshay noloshiisii taxawul buu marka geliyey nolosha uu ku nool yahay ee ah ardayda inuu u shido shumaca ayaguna ay wax ku bartaan noloshaas inay tahay nolol adag haddii ay waxalaabaanna ardaydu sidaas ay ula hadlaan dhammaantood saas uma wada ahayn laakiin ninkaas baa maalintaasaas ku yidhi wuxuu go'aansaday markaa isagoo taqriiban dhowr iyo soddon sano jira inuu waxbarashadii haddii kuu bilaabo halkaas buu marka waxbarashadii uu ka bilaabay wuu iska daayay shaqadii uu jaamacadda ka hayay isagoo markaa cilmiga meel dhexe marsiinaya baa tii rabbi a u timid dhowr kitaab buu marka uu alifay intii uu noolaa oo uu ka mid yahay muusil طulaab ilaa qawaacid اlcraab alfiyada icraabkeedana kitaab buu ka alifay layidhaha tamriinu طulaab oo asna maطbuuc ah nusqo marka waxaa jirta labadoodaba la isku daabacay tamriinu طulaabkana haamishka uu ku qoran yahay icraabka alfiyuun oo dhexda uu ku qoran yahay nusqo qadiim ah kutubtuu le marka intaas baa ka mid ah kutub saa u badan ma uusan alifin oo haddee noloshu uma aysan saamixin waxaa kale oo uu leeyahay ajruumyadan sharax buu ku leeyahay weliba sharax xoogaa fiican oo mustaqbalka haddii ilaahay uu noo saamixo aan akhri doono ajruumyada sharxeeda sharxulashariya baa la yihahdaa waa la helaasna waa matbuuc awdaxulmasaaligana sharax buu ku leeyahay oo la yidhahdo atasriix bimadmuun الtawdiic fii sharxi awdaxi اlmasaalik ila alfiyat ibn maalik aljazariya aljazariya oo ah tajwiidkana sharx buu ku leeyahay isagana waa la helaa isagana maطbuuc isagoo marka xaj aaday oo xajkii soo dhammaystay oo soo laabtay buu wuxuu ku dhintay magaalada qaahiro bannaankeeda sanadku markuu ahaa sagaal boqol iyo shantii waa qarnigii tobnaad bilowgiisii halkaasuu ku dhintay raximah ullah sharaxan marka waa sharax aada u qiimo badan matnigii iyo asaga sharaxiisiina wuu isdhexgeliyey labadooda marka waa isku dhex jiraan oo kalama saarna sida a u jeediin oo aragtiin waana shuruuxda kitaabku uu leeyahay waxaa la karaa sharxa ugu qiimaha badan waay bismi illaahi اraxmaan الraxiim wabihi nastaciin wuxuu yidhaahday mualifka bismi illaahi الraxmaan الraxiim wabihi wabillaah allah baan nastaciinu kaalmo weydiisanaynaa waالsalaatu wasalaamu naxariis iyo nabadgelyo calaa sayidinaa sayidkeenna korkiisa allaha yeelo muxamadin muxamed korkiisa allaha yeelo wa aalihi wacalaa aalihi muxamed ahalkiisana salaad iyo salaam korkooda allaha yeelo iyo wasaxbihi saxaabadiisa alxamdu lilaah ammaan allah baa iska leh allihii almulhimi ku ilhaamiya addoommadiisa lixamdihi inay ku mahadiyaan haddii marka allaha aa ku mahadido mahadintaas ilaahay baa ku waafajiyey haddii ilaahay uusan ku waafajin lahayn ilaahay kuma aadan mahadideen wالsalaatu calىa sayidina muxamedi rasuulihi oo allah rasuulkiisa ahaa midkii uu soo diray wa cabdihi addoonkiisa ahaa wacalaa aalihi wasaxbihi wa jundihi iyo ahalkiisa iyo saxaabadiisa iyo ciidankiisa wa bacdu fayaquulu lcabdu اlfaqiir wuxuu leeyahay addoonkii u baahnaa baahida u qabay ilaa mowlaahu sayidkiisii alghaniyi ee hodanka ahaa waa allah khaalid bnu cabdillaahi اlأshariy wuxuu leeyahay haadaa kan midkan ku hor yaalla sharxun latiif waa sharax yar ishaaradu waxay ku dhacee haddii muqadimada uu qoray bacda alkitaab shay mawjuudahay markaasay ku dhacee oo mustaxdar ah oo markaas hortiisa yaalla haddii muqadimada uu qoray kitaabka markuu qoray kadib haadaa ishaaradaas marka waxay ku dhacee kitaabkii hortiisa yiilay oo sharxa ahaa muusul tulaabkii haddii muqadimada laakiin uu qoray ayadoo kitaabkii weli uusan qorin laakiin kitaabku uu qalbigiisa uu ku qoran yahay ishaaradu markaa waxay ku dhacee shay mustaxdar fi dihni ah haadaa midkaan aniga qalbigayga ku jira oo laakiin weli markaa uusan qorin sharxun latiif calىa qawaacid اlcraab sharaxaasoo icraabka qawaaciddiisa saaran sa'alaniihi sharaxaas waxaa iga codsaday bacdu اlasxaabi ragga saaxiibbada aan nahay axad ka mid ah yaxullu اlmabaani sharaxaasoo dhismayaasha kala furfura almabaani waa jamcu mabnan dhismuhu kala furfuraa yacni wuxuu leey wixii isku xidhxidhan sida dhismuhoo kale isugu xidhxidhan ayuu kala dhigdhigaa wa yubayinu almacaani macaanidana iyo ujeeddooyinkana uu caddaynaa almacaani waa jamcu macnan waxaana loola jeedaa almaqsuud samaytuhu waxaan ku magacaabay sharaxaas muusilu طulaab ardayda midkii gaarsiinayay ilaa qawaacid اlciraaq ardayduu gaarsiina wuxuu ula jeedaa ardayda in ay fahmaan qawaacid اlicraab ayuu gaarsiinaa muusil aلطulaab ilaa fahmi qawaacid اlcraab saas ka wadaa qawaacid اlcraabka inay fahmaan ayuu gaarsiina u leeyahay ardayda naaficun huwa asagu sharaxaasi naaficun waa mid nafci leh in shaء allahu tacala haddii ilaah yidhaahdo matnigii baa halkan ka bilaabana bismi اllaahi الraxmaan الraxiim albaau ba'da oo basmalada ku jirta mutacalliqatun waxay ku tacalluqdaa bificlin maxduufin ficil maxduuf ah ficilkaasoo taqdiiruhu taqdiirkiisu uu yahay aftatixu waan ku furfuranaa aftatixu waa caam haddii laga dhigo waxaase fiican ay yidhaahdaan khaas in laga dhigo oo sidee khaas looga dhigaa waxa basmalada ah u qabsanee haddii ay yihiin ta'liif ilaan waa shay khaas ahe waxaa fiican markaas in mu'alifu lasoo qadaro bismi illaahi alraxmaan الraxiim magaca ilaahay baan u'alifu ku alifa haddii gelitaan uu yahay guri aa geleena adkulu inaa usoo qadarto cunid hadday tahay aakulu seexasho haddii ay tahay anaamu saas inaa usoo qadarto laakiin aftatixu waa caam waan ku furfuranaa waxaasoo dhan way soo wada hoosgelayaan cunitaankii gelitaankii seexashadii ta'liifkii waxaasoo dhan caamka marka waxaa ka fiican khaaska waxa markaas qofku uu basmalaha ugu qabsanaa in loo soo qadaro ta'liif hadduu yahay ualifu wuxuu yidhaahday albaabu mutacalliqaة bficli maxduufin ficilkaas maxduufka oo taqdiiruhu u yahay aftatixu waan ku furfuranaa jaaru majruurka marka ficilkaas mudaarica ah buu ku tacalluq ah ficilkaasoo yuqadaru lasoo qadaraa mu'aharan dib dambaa laga soo qadaraa jaaru majruurka ficilka uu ku tacalluqaa bacda albasmala waa in la dhigo oo la yidhaahdo bismi illaahi الraxmaan الraxiim ualifu ama aftatixu waa inay dambeydo maxaa la diidan yahay in la hormariyo oo la yidhaahdo ualifu ama aftatixu bismi illaahi الraxmaan الraxiim in saas la yidhahdo dib baa markaa laga keenay sababta dib looga keenaa maxay tahay liifaadati اlxasri cinda albayaaniyiin sida bulaqadu ay qabaan xasri buu faa'iideynaa walihtimaam ihtimaam buu faa'iideynaa cinda anaxwiyiin sida naxwiyiintu ay qabaan cibaaradan marka waxaa moodaa hoogaa isdhaaf inuu ku jiro bayaaniyiinta wuxuu ula jeedaa bulaqada dadka balaaqada yaqaana balaaqadu marka waa saddex qaybood cilmu اlbayaan iyo cilmu اlmacaani iyo cilmu اlbadiic bayaaniin baa marka la iska dhahaa macmuulka soo horumarintiisa cilmulbayaanka loogama hadlo ee waxaa looga hadlaa cilmu اlmacaani waxay leeyihiin marka bulaqadu qofku haddii uu rabo inuu hadlo hadalku wuxuu ka kooban yahay afraad kelimaad buu ka kooban yahay kelimaadkaas dufca waaxida qofka afkiisa kama soo bixi karaan soo saas ma aha toban kelimadood labaatan kelimadood oo aan kala horraynin oo aan kala tartiibsanayn hal mar qofku kuma dhawaaqi karo awood uma laha waa inay kala tartiibsan yihin oo ay kala horreeyaan o ay kala dambeeyaan waxay leeyihiin kelimaadkaas midna in la hormariyo midna in la dib mariyo haddii wax luqada ama naxwaha oo diida aysan jirin kalama mudnay leeyihiin ayaga daata ahaantooda kalama mudna in la kala hormariyo la kalana dib dhigo mid xaq u leh in la hormariyo kan kalena uu xaq u leeyahy in la dib dhigo maya waxay ku xidhan tahay midka aa hormarinaya horumarintiisa muhiimadda uu kuu leeyahay kan dib aa u dhigeena muhiimadda uu leeyahay dib u dhigiddiisu miihaal haddii aad rabto inaad ka hadasho qiyaamu muxamadin muxamed qiyaamkiisa inaad ka hadasho laba eray baa isticmaalaya laba kelimadood labadaas kelimadood oo ah muxamed iyo taagnaanshihiisa labadood hal mar kuma wada dhawaaqi kartid kee hormarineed haddii ay kuu muhiimsan tahay oo muhiimadda koowaad ay kuu leedahay qiyaamka iyo istaagga waa inaad istaagga hormarid oo aad tidhaahdo qaama muxamadun markaas qiyaamkaa kuu muhiimsan haddii uu kuu muhiimsan yahay muxamed oo uu ka muhiimsan yahay qiyaamkana waa inaad muxamed hormarid oo tidhaahdo muxamadun qaa'imun markasta muhiimadday ku xidhan tahay waxay leeyihiin haddaba haddii macmuul la hormariyo oo caamilkiisa laga hormariyo sababta looga hormariyo waxay leeyiin waa muhiimadda uu leeyahay hadda waxaan haynaa haddaba bismi illaahi اraxmaan الraxiim aftatixu jaaru majruurkaas iyo aftatixu oo ficil mudaaric ah jaaru majruurkan waa mafcuulu bihi miyaysan saas ahayn mafcuulu bihi waa macmuul in la hormariyo oo caamilkiisa laga hormariyo waxay leeyihiin waa muhiimad uu leeyahay darteed oo muhiimadda uu leeyahay maxay tahay qofka muslimkaa wuxuu diidaa magaca ilaahay inuu wax ka hormariyo saas darteed baa marka loo hormariyo muhiimaddaasuu leeyahay aftatixuna saas daraaddeed baa hee adib loogu dhigay bulaqadu sidaasay qabaan naxwoolaydu waxay leeyihiin qaacido dhahaysa taqdiimu اlmacmuuli calaa caamilihi yufiidu اlxasra macmuul haddii caamilkiisa laga soo hormariyo xasri buu faa'iideeyaa miaalkuna wuxuu ahaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin xasri baa ku jiray soo ma ahayn kanna waa sidii oo kale macmuulka oo jaaru majruurka ah soo hormarintiisa wuxuu faa'iideynaa xasri aan laga faa'iidaysan haddii la dhihi lahaa aftatixu bismi illaah magaca ilaahay baan ku furfuranaa laakiin haddii aad tidhaahdo bismi illaahi aftatixu macnaheedu wuxuu yahay magaca ilaahay oo keliya laa kayrahu wax kale maya magaca ilaahay oo keliya baan ku furfurana xasriisuu kuma jiro xasrigaasu marka faa'iideeyana waxaa marka muuqata inuu isdhaafiyey nusqooyinka oo dhanna sidaasaa marka ku wada qoran marka waxay u baahan tahay haddee in in badan dib loogu laabto xasriga waxaa isticmaalaa waa nuxaadda ihtimaamka waxaa isticmaalana waa bulaqada xasri marka ma isticmaalaan nimankan bulaqada ah meesha naxwoolaydu xasriga ay ka isticmaalaan ayagu qasri bay dhahaan xitaa maxsuur iyo maxsuuru fiihi naxwoolaydu sayma dhahaan innamaa muxamadun qaa'imun muxamed waa maxsuur qaa'imna maxsuurun fiihi ayagu waxay leeyihin kan horena waa maqsuur kan dambena maqsuuru calayhi saasay dhahaan marka xasri ma isticmaalaan qasri bay isticmaalaan qasrigoo markaa kadib ay u kala saaraan qasru sifatin calaa mawsuuf iyo qasru mawsuufin calaa sifa iyo ay u kala saarsaaraan amaa bifatxi اhamزati wa tashdiid اlmiim hamzadu marka waa fatxisan tahay miimtuna waa shidan tahay amaa xarfun fiihi macna sharطi amaadu waa xaraf xarafkaasoo macnihii shardiga uu ku jiro bidaliili dukhuuli اlfaa'i fii jawaabiha macna shardi inuu xarafkaas ku jirana waxaa u deliil ah jawaabteeda ayaa fa u gashaa horena waxaan u soo marnay haddii adawaatu الsharطi aljaazima haddii jawaabteedu ay noqon kari weyso oo laga dhigi kari waayo ficlu shardi booska shardiga haddii la geyn kari waayo waxaa laga maarmaan in fa lala xariiri soo ma ahayn liأjli الrabطi si la isugu xiro haddii aan fa la isticmaalayna idaa waa in la isticmaalo tusaale ahaan man yahdi اllaahu fahuwa almuhtadi sidaas si la mid ah ayaa amaa jawaabteedu waxaa u gala mar kasta maxay fa baa u gasha fa'daas meesha ay geleena amaada waxa ka dambeeya waa waxa ka sii dambeeya amaa midka ku xiga midka ka sii dambeeya ayay fa'du gashaa xitaa haddii labadoodu ay mubtada iyo khabar ay yihiin mubtadahaas iyo khabarkaas fii maxalli jasmin jawaabu shardi inay noqdaan ufaadu hore ay ka gasho soo lama rabin ma gelaydo faama adamatu faama adamatu fatakunu calaamatan lirafci u fiirso hadda addamatu waa mubtada takunu calaamatan kaanadaasi isimkeeda khabarkeedana waa khabar waاljumlaةu min almubtada'i wاlkhabri fii maxalli jasmin jawaabu shardi waxaa la rabay marka faadu inay awalka gashay soo ma ahayn awalka kamaysan gelin khabarkii bay gashay faama adamatu fatakuunu maxayna ahayd asalahaan in la yidhaahdo faama adamatu in la yidhaahdo amaa fadamatu insaas la yidhaahdo fadamatu takunu calaamati larafci saas la dhaho ila jumladaas waxay tahay jawaabu shardi laakiin amaa qaacidadeeda waxay tahay midka ayada ku xiga midka kusii xiga in faadu ay gasho marka macna shardi bay wadataa laakiin ayadu kuma jirto adawaatu shardiga kuma jirto bidaliili dukhuuli اlfaa'i fii jawaabiha bacda biالnasbi calى darfiyaةi zamaniyati waa darfu zamaan buu leeyaha waana nasbisan yahay amaa bacdu haddii la yidhaahdo waa mabniyun calى dami fii maxali nasbin ila mudoof ilayhi baa laga gooyey hadda laakiin mudoof ilayhiga lagama gooyni mudoof ilayhi waa soo socda asalku marka wuxuu yahay ama bacda xamd illaahi saas buu isugu xigaa calى darfiyati zamaniyati waاkhtalafaa fii naasibihi waاkhtalafuu saas midin qoran tahay wakhtulifa wakhtulifa waa la ysku khilaafay fii naasibihi midka nasbiyey faqiila waxaa la yidhi ficlu maxduufun waa ficil maxduuf ah ayaa bacdadaa nasbiyey ilaan daraf waa macmuul yaa ku camal falay oo yaa nasbiyey waxaa la yidhahda waa ficil maxduufa huwa aladii naabat canhu amaa waana midka amaa ay naa'ib ka tahay ilaan macna shardi bay wadatahay midkaas oo shardiga faa'iideyna amaa ay naa'ib ka tahay baa bacdudaa nasbiyey wa qiila waxaa la yidhi annaasibu naasibku amaa waa amaa liniyaabatiha cani اlmaxduufi maxaa yeelay midkaas maxduufka ah naa'ib noqoshada ay ka naa'ib noqotay darteed bay ayadu ku nasbiday wa huwa maa dahaba ilayhi siibaweyhi waana waxa siibaweyhi uu ku tegey walaslu cindahu asalku wuxuu ya agtiisaa mahmaa yakun min shayin bacda xamd illaah mahmaa yakun wax kasta oo dhaca oo min شhayin شhay ah wax kasta oo jiraba bacda xamd الlah falamru kada wa kada soo dhihi maysid amaa waxaa ku wada jira kii wax jasminaaya oo adaadka ahaa iyo ficlu shardigii labadoodaa ku wada jira tuusas ma ogidin labadaasaa ku wada socda jawaabteeda keliyaha marka bannaanka imaata haddaba amaa waxay wadataa mahmaa yakun oo isla socda mahmaa oo adaadkii ah iyo yakun oo ah ficlu shardigii siwooyin marka wuxuu leeyahay yakuntaas mahmaada ma aha yakuntaas oo ficilka ah oo mahmaadaanu naa'ibka ay ka tahay niyaabada ay ka naa'ib noqotay darteed bay ficilkan bay darafkan ay ku nasbideen qolna waxay leeyihiin maya yakuntaas meesha ka maqan baa bacdudaa nasbiday marka ma mahmaada ma ahan nafsad ahaanteedii waa ficilka ficlu shardiga hore bacda xamdillaah bada'a bilxamdi wuxuu ku bilaabay xamdiga ta'diyatan lixaqi shayin asagoo gudanaya shay xaqiis shaygaas xaqiisa oo mimaa wajaba calayh xuquuqda lagu leeyahay ka mid ah xamdiga ilaahay buu ku bilaabay uu leeyahay sababta oo ah xuquuqda lagu leeyahay oo rabbi uu ku leeyahay qayb ka miduu gudanaa oo allah in lagu mahadiyo sababta loogu mahadinaya maxay tahay liincaamihi calayk wاljalaalaةu ismun lidaat lafdulجalaalaha oo allah ahna waa daatadii isimkeeda ismun lidaat daatada allah buu ism u yahay isimkaasoo almustajmicu kulansaday lisaa'iri sifaat sifaatka oo kale oo ay ka mid yihiin alcasiis alraxmaan alraxiim sifaatka noocaas ah asagay taabic u yihiin isaguna waa matbuucii bacda xamd illaahi xaqa xamdihi ee waajiba xamdihi mahadda ilaahay lagu mahadinaa mahadintiisa xaqeedii ay waajiba xamdihi xamdigaas midkiisa waajibkao alladii yatacayanu lahu asaga u waajibay wayastaxiquhu uuna mutaystay kamaalu daatihi daatadiisa kaamilnimadeeda ay mutaysatay wa qidamu sifaatihi iyo sifaatkiisa qadiimnimadooda wataqadusu wataqadusu asmaa'ihi asmaa'diisa daahirnimadeeduna ay mutaysatay wa cumuumu aalaa'ihi iyo nicmooyinkiisa cumuumnimadeedu ay mutaysatay waintisaabuhu xaqa haddaba waxaa lagu nasbiyey ilaan xaqa wuu nasbisan yahay maxaa lagu nasbiyey cala almafcuuliyati اlmuطlaqa waa mafcuul muطlaqa uu leeyahay xaqa xamdihi waa mafcuul muطlaq ah wالsalaatu wasalaamu wالsalaati wasalaami biاljari la akriyo amaa bacda xamdi illaahi xamdidaas markaa soo ma ahayn majruur soo ma ahayn cala alidaafa ayday ku cadfantaha marka amaa bacda xamdi illaahi wالsalaati waasalaami biاljari cadfan calaa xamdi illaah calىa sayidinaa sayidkeenna korkiisa allaha yeelo mutacalliqun bisalaam jaaru majruurkan salaamta ayuu ku tacalluqa calaa ikhtiyaari اlbasriyiin masaladaa marka maxaa la dhihi jiray tanaasucii mutacalliqun bisalaami calaa ikhtiyaari اlbasriyiin wamucallaqu salaati wamutacallaqu salaati salaadda midka uu ku tacalluqaana maxduufun waa xadfan yahay taqdiiruhu taqdiirkiisuna wuxuu yahay calayhi wالsalaatu عalayhi wالsalaamu calىa sayidina walaa yajuusu an yatacallaqa اlmadkuuru laakiin sida basriyiintu ay qabaan ma la sheegaa mase waa la xadfaa ma la sheegi jira mase waa la xadfi jiray waa la xadfi jiray miyay saas ahayn waxay leeyihiin basriyiintu midka dambe ayaa xaq u leh inuu ku camal falo midka lagu tanaasucah waxay leeyihiin midka hore wuxuu u baahan yahay hadduu yahay shay marfuuca waa in la siiyo ilaan waa cumdi laakiin hadduu u baahan yahay shay mansuub ama shay majruura uu u baahan yahay bacdamaa fadlu u yahay waa in hee waa in la iska jaro haddaba wasalaatu waxa uu ku tacalluqaa shay marfuuca ma aha calaa sayidina sowjaaru majruur ma aha waa in la iska xadfay leeyihiin assalaamudan baana ku tacalluqay calaa sayidina ومتعلق صلاة مxذوف تقدير عليه ولا يجوز أن يتعلق المذكور midka la sheegay waa midkee calىa sayidinaa sayidinaa inuu ku tacalluqo bisalaati salaadda uu ku tacalluqo oo kan hore lagu camal siiyo ma bannaana liannahu kaana yajibu dikru lmutacallaqi bisalaami cala alasaxi sababtoo ah marka waxaa waajib noqon lahayd salaamku midka uu ku tacalluqay in la sheegaa waajib noqon lahayd waana madhabkii maxay reer kuufo oo waxay leeyihin kan hore ayaa la camal siinaa kan dambe wuxuu u baahan yahay ama marfuuc ha noqde ama mansuub ha noqde ama majruur ha noqde waa in he waa in la siiyo waa in bannaanka loo soo dhigo haddii marka asalaatu aan ku tacallujina waasalaatu calaa sayidina wasalaamu hee calayhi baa la dhihi lahaa bacdama calayhi marka meeshaysan olin maxaa muuqata madhabkii reer basre inuu ku socdo wa fii nuskatin waxaa ku jirtay wacabdihi liannahu kaana yajibu dikru lmutacallaqi bisalaami cala alasaxi maxaa meeshaas idinkugu xihan marka wa fii nuskatin ma idinkugu jirtaa wa fii nuskatin nusko kale waxaa ku jirtay wacabdihi asalku marka wuxuu ah in la yidhaahdo waasalaati waasalaami calaa sayidina cabdihi nusko kale marka waxaa ku jirta wacabdihi ya muxuu idin qoraa oo ah cadafka ayadoo marka aan cadaf aan ahayn ma idin qoraa waasalaati waasalaami calaa sayidina cabdihi taas ma idin qoraa waxaa rabaa marka labadaba inay meesha ku jiraan ala rabaa oo fii nusqatin marka uu ku leeyahay soo kama muuqato nusqada meesha waxa ku yaalla wax ka duwan nusqo ku taalla inay jirto nusqada kalea marka waxay leedahay waasalaati waasalaami calaa sayidina cabdihi oo cadaf uusan ku jirin nusqo kalea marka waxay leedahay waasalaati waasalaami calaa sayidina wa cabdihi labadaas nusqo marka nusqo maaha cabdihi marka haddii la yidhahdo sayidkaasaa lagu cadfaa cabdihi haddii la yidhahdana waa hee waa laga bedela haddaad doontan waxaa ka dhigee bayaan wa huwa macduufun calaa sayidina sayidkeen ayuu ku cadfan yahay haddii marka waa cabdihi la qabto wa fii min anwaaci اlbadiici اlmutaabaqa waxaa ku jirtuu leeyahay ama wacabdihii dheh ama cabdihii keliya dhehe waxaa ku jirta cilmiga la yidhaahdo cilmulbadiica nooca ka mida oo la yidhaahdo almutaabaqa mutaabaqadu markaa cilmulbadiica nooc ka mida waayo waxayna ku saabsan tahay laba eray oo laba macno oo kala duwan wata in la jamciyo mutaabaqa marka la yihahdo qofku inuu isticmaalo laba eray oo laba macno oo kala duwan oo lid isku ah weliba waa inay lid isku yihiin inuu qofku isticmaalo hadda marka laba eray oo lid isku ah buu isticmaalay oo kale ah asayid iyo alcabd miyaysan lid isku ahayn sayidinaa buu yidhi markaasuu dana yidhi cabdihi mutaabaqa marka la yidhaahdaa tusaale ahaan maxaa ka mid ah adigoo yidhaahda allaahu yuxyii wa yumiit alxayaa almowt alixyaa alimaata miyaysan mid isku ahayn mutaabaqada taasoo kalea la yidhaahdaa waxaa kaloo qur-aanka ku jirta wataxsabuhum ayqaadan wahum ruquud ruquud iyo ayqaad kanna waa jamcu raaqid kanna waa jamcu yaqdaan did bay isku yihiin marka mutaabaqaa marka la yidhahdaa haddii laakiin laba eray iyo ka badan ay yihiin oo tusaale ahaan lafdigan iyo lafdi kale inta la isticmaalo labadoodii haddana laba kaloo lid ku ah la daba dhigo markaas waxaa la yidhahda almuqaabala tusaale ahaan maxaa ka mid ah waa adigoo yidhaahda yashqaa alkaafir wa yascad اlmu'min yashqaa alkaafir wa yascad almu'min yashqaa maxallidkeeda ah yascad alkaafirna maxallidkiisa ah almu'min laba soo kama badna markaa laba iyo laba sooma noqonin markaa lama yidhaahdo ibaaq lama yidhaahdo ee waxaa la yidhaahdaa almuqaabala marka ibaaq waxaa shardiga hal iyo hal inay yihiin labadooduna inay lid isku yihiin baa shardiga wa fii min anwaaci اlbadiic almutaabaqa wa muxamadin muxamedna badelun min sayidina sayidkeena buu bedel ka yahay calaa sayidina wacabdihi muxamadin sayidkaa laga bedelaa marka bedelkaasna muxuu noqonaa badelu bacdin mise bedel اmuطaabaqa muxuu noqonaa ya bedel kuli min kuli haddaad doontana bedel muطaabaqa bedel shay min الshay waa isku mid لأنa نacت المaعرفة maxaa yeel macriفada nactigeeda idaa تaqadama عalayha عalى الmacriفة macriفada hadduu ka hormaro ucriba nactigii bixasabi الcawaamili cawaamishu sida ay tahay baa la ecraabaa وcribat الmacriفaةu macriفadiina badlan bedel baa la ecraabaa fasaara الmaطbuucu maطbuucii baa wuxuu noqonayaa taabican buu noqonaya ka qowlihi tacaalى إilى صiraaط العaزيiزi الxamiid الlaahi fii qira'aةi اljari la akriyo lafduljalaalaha in la jaro waxay leeyihiin allahu aclam asalkeedu wuxuu ahaa ilaa siraaطi اllaahi alcasiizi اlxamiidi taas waa markii hore allah oo lafduljalaalaha ah markiisii hore wuxuu ahaa mancuut alcasiizi اlxamiidina muxuu ahaa nacti miyay saas ahayn lafduljalaalihi ayaa meesha laga saaray nactigii oo lafduljalaalaha nactiga u ahaa baa marka waxaa la ecraabaa bixasabi alcawaamili marka siraad markeedii hore lafduljalaalaha meesha laga saara sooma u idaafaysnayn hadda iyadoo u idaafee marka ilaa siraati alcasiizi alxamiidi ka dhigi marka bixasabi alcawaamil saas ka wadaa lafduljalaalihina maxaa ka dhigaya markaas bedel baa ka dhigaya oo allah ahaa oo meesha a ka saartay marka wuxuu noqonaa ilaa siraati alcasiizi alxamiidi illaahi oo xaggee laga beddelaa markaas midkii nactiga u ahaa baa hadda ka beddelaya marka markiisii hore mafhuumaho kana waa sidii oo kale waasalaati waasalaami calaa sayidina muxammadin markeedii hore waxay ahayd waasalaati waasalaami calaa muxammadin sayidina bay ahayd markeedii hore muxamedkaasoo sayidina sayidkeenna sayidinaasoo nacti ma ahayn muxamedna muxuu ahaa mancuud mancuudka marka meesha ka saar oo moxamed ah nactiga waxaad icraahtaa bixasabi alcawaamili maxaa meesha yaalla ilaa oo xarfu jar ah ilaada ku jar marka calaamiya ha calaadaas oo xarfu jar ah baa meesha yaalla asaga ku jar marka nactigii calaa sayidina markaa ku jarto mancuudkii meesha a ka saartay bedel uga dhig marka asaga mafhuum haddii uu marfuuc ahaana marfuuc baa ka dhigay hadduu mansuub ahaana mansuub baa ka dhigay hadduu majruur ahaana majruur tusaale ahaan haddii aan idhaahdo huwa muxamadun sayidunaa wa qaa'idunaa tusaale ahaan haddaan idhaahdo huwa muxamadun muxamedkaasoo sayidunaa wa qaa'idunaa haddii muxamedka meeshaa ka saarto huwa sayidunaa wa qaa'idunaa muxamedun soo noqon mayso khabar buu noqonaa markaas marfuuc soo noqon maayo kaasna dhowdii waa ka bedelaya marka wuxuu yidhaahdeen لأna nacta الmacriفة macrifada nactigeeda idaa taqadama عalayha calى اlmacrifati macrifada hadduu ka hormaro nactigii baa soo hormaraa ilan macrifadii baa meesha ka saartay ucriba nactigii bixasabi اlcawaamili baa lecraa ucribat اlmacrifaةu macrifadii meesha ka saartayna badela oo xaggee laga bedela markaas midkii markii hore nactiga u ahaa fasaara اlmaطbuucu maطbuucii baa wuxuu noqonayaa taabican ilaan macrifadan meeshaa ka saartay markii hore matbuuc bay ahayd haddana taabic bay noqoto maxay noqotay bedel nactiga markiisii hore taabic buu ah haddana muxuu noqday matbuuc fii qira'ati nasa calaa dalika ibnu maalik ibnu maalik baa warkaa caddeeyey uu leeyahay wa calaa aalihi hum ayagu aalkiisa korkoodana nabadgelya naxariis allah yeelo hum ayagu aalkaas kamaa qaala shaaficiyu aqaaribuhu nabiga waa qaraabadiisa ah aqaaribuhu almu'minuuna min bani haashim almu'minuuna soo idinma qorna almu'miniina buu i qoraya aniga aqaaribuhu waa qaraabadiisa almu'minuuna oo mu'miniinta ah min bani haashim wa bani اlmuطalib haashimkaas iyo muطalibkaasoo ibnay cabdimanaaf waa cabdimanaaf e uu dhalay ilaa afar wiil buu dhalay haashim ibn cabdimanaaf iyo muطalib ibn cabdimanaaf iyo nowfal ibn cabdimanaaf iyo cabdishams ibn cabdimanaaf labadoodan baa marka waxaa laga dhigay sida imaamu shaafici uu qabo aalu beyt aalu beyt maxaa looga dhigay nabigu sala allahu alayh waala wasalam wuxuu idhaahdee reer banu haashim iyo reer banulmuطalib islaamnimo iyo islaamnimo ka hor boligood kalama tegin uu yidhi waa isla socdeen wuxuu ishaara markii cunaqabataynta lagu soo rogay nabiga sala allahu alayh waala wasalam iyo ahalkiisii reer banu haashim ah reer banulmuطalib quraysh way ka soo horjeysteen oo waxay yidhaha annaga walaalaheen haddii cunaqabatayn lagu soo rogay ayagaan la jirnaa wixii dhibaato gaara oona la gaarayaan laakiin labadii kaleoo la dhalatay oo nowfal iyo cabdishamsi ahaa quraysh bay heshiiska kula jireen dadkii cunaqabataynta ku soo rogay bay ku jireen saas daraaddeed marka reer banulmuطalib waxaa lagu abaalmariyey in nabiga salى الlahu alيه alي slam qoladuu ka dhashay hee lagu lamaaniyey marka labadoodaasa iskula jiraa min bacdihi ay min bacdi muxamedin ahalkiisaasoo min bacdi salaadaas iyo salaamtaas ahalkiisa korkooda haato min bacdihi nabiga dabadiis salى اllahu alيyh waalي wasalam wa ashaara bidalika musanifku arrinkaas wuxuu ku ishaaray bacdihi markuu leeyahay ilىa ana الsalaaةa calى اlaali ahalka in lagu salliyo muratabatun inay ka ratibmee wa taabicatun inay taabic u tahay lisalaati calىa muxamedin salى اllahu alيه wasalam nabiga in lagu salliyo marka nabiga lagu salliyo kadib ahalka lagu salliyaa marka taabic bay u tahay waxaa laga ratibaa muratabatun waxaa laga ratibaa ism mafcuul saas maa idin qoran idinka idin hoos dhigaa mutaratibatun saasa idin qoran ilىa أna الصalaaةa calى اlآali muratabaة in laga ratibo oo wataabicatu taabicata liلsalaaةi calى muxamedi salى الlah alيه wعalى wslam mutaratibaة hadaa tirada maashi mushkila fahaadihi midaan fada marka fahaadihi ku jirtaa maxay tahay tii jawaabu shardiga hee gelayday ilan amaa baa waxay ahayd maxay fahaadihi fawaa'idu midaani waa fawaa'id buu yidhahda marka wاljumlaةu min almubtada'i wاlkhabari fii maxal jasmi jawaabu shardi waay marka oo ah amaadii fahaadihi fawaa'idu midaani waa fawaa'id jumlaة maqruunaة biاlfa jumladan oo mubtada khabar ka koobna oo jumlo fa lala xariiriy calىa annaha jawaabu shardi maxaa yeele jawaabu shardigii bay hee bay fa'daani ay gashay waa jawaabu shardi buu leeyahay wa ashaara bihaadihi markuu haadihi leh wuxuu ku tilmaamay wuxuu ishaaraa ashaarulehigu waa maxay ilىa أشhyaaءa mustaxdara fii dihnihi أشhyaaء asaga qalbigiisa ku jira markaas ilan weli muusan qorin laakiin inuu qoro baa qorshaha ugu jirta waxa aa qorayna marka hore inay qalbigaa ku qoran yihiin wاlfawaa'idu jamcu faa'ida fawaa'idna waa jamcu faa'ida wa huwa maa yakuunu shay faa'iida maxaa la yihahda maa yakuunu الshayءu bihi أxsana waa wixii shay uu ku qor uu ahaado mid ka wanaagsan xaalan xagga xaalka ka wanaagsan minhu min ashay shayga bikayrihi oo faa'iide aysan la soconin wuxuu leeyahay shayaa la kala fadilaa waxaa leeyahay shaygan haddii mid kale uu ku soo darsamo xaalkiisu waa fiicnaana wuxuuna ka aal wuxuuna xaal ahaanta ka fiican yahay markii shaygaas uusan ku soo darsamin shaygaas marka uu axsana xaalan uu noqonaa markuu u yimaado kaasaa faa'iida la yihahdaa uu leeyahay mafhuum maaha oo tusaale ahaan waa anigo idhaahdaa kitaabkan haddii midabkiisu uu casaan yahay waa ka fiican yahay haddii midabkaas casaanka uusan la jirin marka kitaabka laftigiisan kala fadilaa goormuu fadli badan yahay midabka casaanka markuu la jiro midabkaas marka casaanka maxaan dhahaynaa waa faa'iido saasuu leeyahay waxaan kala fadilayna marka waa kitaabkii kitaabkan baa xaalkiisu wuxuu ka fiican yahay kitaabka marka uusan shaygaasi uusan la jirin wa huwa faa'iidadu maa waa shay shaygaasoo yakuunu ashayu bihi shayguu ahaana marka asaga lagu daro bihi marka asaga lagu daro buu wuxuu noqonaa axsana xaalan mid xaal ahaan ka fiican minhu min ashayi shaygii buu ka fiican yahay bikayrihi markuusan la jirin kaas jaliilatun ay cadiimatun fawaaiddaasoo aad u weyn fawaaiddaasoo fii qawaacida qawaacid ku saabsan qawaacid marka waa maxay jamcu qaacidatin waa qaacido jamceed wa hiya qaacidaduna qadiyatun kuliyatun waa qadiyad kulli ah qadiyaddaas kulligaasoo yutacarafu minhaa ayadaa laga faa laga faa'iidaysto laga barto axkaamu juز'iyaatiha juز'iyaadkeeda axkaamteeda qadiya waxaa la yidhaahdaa jumlada khabariyada ah oo kaamilka ah oo dhammaystiran baa qabdiyo la yidhaahdaa manaatiqadana qabdiyo u yaqaana jumladu soo laguma qaybsanto jumlada inshaa'iyada ah iyo jumlada khabariyada ah labadaasay u qaybsamaan soo maaha midda khabariyada ah bay qadiya dhahaan muxamadun qaa'imun qadiyay u yaqaanaan maxaa qadiya loogu magacaabay sababtoo ah waxay leeyihiin min alqadaa baa laga keenay wa huwa alxukmu muxamedun qaa'imun markaad leedahay xukun ku jira mise kuma jiro xukunka ku jira muxuu yahay istaag xukmintiis maxamed aa ku xukmiday miyay saas ahayn haddii laysa muxamedun biqaa'imin aad tidhahdana mar kasta xukunaa ku jira ayadana oo ah nafyu alqiyaam qadiya saasaa loogu magacaabay leeyihiin waxaa kaloo jira wax la yidhaahdo alkullu walkulli walkulliya alkullu iyo alkulli iyo alkulliya saddexdaa shay aa kala jira alkullu waa shay afraadda asaga ku hoos jirta magaca uu wato aan qaado karin alkullina kaas waa cagsigiisa ah oo magaca uu qaato afraadda ku hoos jirtaa way qaadan karaan aan marka tusaale idin kala siiyo tusaale ahaan gurigu wuxuu ka kooban yahay dhagxaan iyo jiingad iyo alwaax iyo wax lamid uu ka kooban yahay haddii marka la kala furfuro ashyaacdaas midka samee la dhigo magaca beyt ah ma qaadan karaa alwaax haddaan ma dhigo beyt ma dhihi karaa jiingadda keligeed beyt ma noqone lama dhihi karo markii laakiin la isu geeya maxaa la yidhahdaa beyt shayga noocaas ah oo afraadda ku hoos jirta magaca isaga uu wato uusan qaadan karin alkulli baa la yidhaahdaa haddii laakiin afraadda ku hoos jirta magaca uu wato ay qaadan karaan waxaa la yidhaahdaa kaas alkullu baa la yidhahdaa andhehe haddii laakiin afraadda isaga ku hoos jirta magaca uu wato ay qaadan karaan alkulli baa la yidhahdaa tusaale ahaan alxayawaan waa noole lafdigaas waxaa soo hoosgelaa insaankii moxamed iyo camar iyo kelbigii iyo ximaarkii iyo asadkii iyo namirkii waxaasoo dhan aa soo hoosgelaa mid kasta oo ka mid a haadaa xayawaan ma la dhihi kara mise lama dhihi karo soo lama dhihi karo fa haadaa kulliyun insaankuna waa la mid insaanka waxaa ku jira khaalid iyo camar iyo zayd iyo faatima iyo caaisha ku hoos jira mid kastoo ka mid a haadaa insaanu soo lama dhihi karo fa haadaa kulliyun kulli baa la kaas waxaa ogaataa marka alkullu taxtahu ajزaa kulligii aan haddaaya sheegaynay oo beydkaan ku miifaalinnay ashyaada uu ka kooban yahay mid kasta oo ka mid ah juz baa la yidhaahdaa idan alkullu taxtahu ajزaa ama alkulli sida xayawaan afraadda isaga ku hoos jirta oo magaca uu qaato qaadanaya waxaa la yidhaahdaa juز'iyaat alkulli taxtahu juز'iyaat wاlkullu taxtahu ajزaa maxaa kuu soo haray alkulliyatu alkuliya waxaa la yidhaahdaa qadiyadda kulliga lagu xukminaa baa waxaa la yidhaahdaa qadiyatun kulliyatun qadiyo kulli ahaa la yidhaahdaa tusaale ahaan haddii aan idhaahdo kullu insaanin duu ra'sin insaan kasta madaxuu leeyahay kullu insaanin duu ra'sin qadiya meeshaan ma taalla mase ma taallo sida hadda ayaan soo sheegnay jumlo khabariya sooma taallo jumlada khabariya qadiya baa la yidhaahdaa kullu insaanin duu ra'sin insaan kasta hee waa mid magacu saaxiib ah waa mid madaxu saaxiib ah qadiyadda noocaana ee xukunka la saaray afraaddaas mid kasta oo ka mid ah waxa la yidhaha qadiyatun kuliyatun kuliya maxaa loo leeyahay afraadda fardi kasta oo ka mid ah magacaas waa qaadana yani xukunkaas waa qaadana moxamed duu ra'sin cali duu ra'sin faatima daatu ra'sin wahaakada marka waxa la yidhaha qadiyatun kuliyatun haddii marka ay tahay iijaab ay tahay oo nafyi uusan ku jirin qadiyatun kuliyatun iijaabiya la yidhahdaa sida kan oo kale haddii laakiin nafyi uu ku jiro qadiyatun kuliyatun saalibatun baa laha markaas waa qadiyad kuli ah oo saaliba qawaacidda marka wuxuu leeyahay waa jamcu qaacida waana qadiyad kulli ah qadiyaddaas kulliga ah oo juز'iyaadka ku hoos jira laga fahmi karo tusaale ahaan qawaaciddaas maxaa ka mid ah anigoo idhaahdaa kullu faacilin marfuuc kullu faacilin marfuuc haadihi qaacida waana qadiyad kulliga miyaysan ahayn haddaba maxaa ku hoos jira ma taqaanaa qadiyaddaas kulliga maxaa ku hoos jira qaama zaydun baa ku hoos jira jalasa camrun baa ku hoos jira dahabat faatimatun baa ku hoos jirta waa ajza'deedii maan leeyahay mase jusiyaadkeedii aan leeyahay jusiyaadkeedii waaye juز'iyaadkaas haddaan qaacidadaas fahmo ayadana juز'iyaadkan waa fahmi karaa inuu khaalid inuu marfuuc yahay oo faaطima ay marfuuc tahay oo cali marfuucu yahay waa fahmi karaa ilan qaacidadii hore ayaan fahmay oo ahaa kulu faacilin marfuuc mafhuum maaha wuxuu yidhaahday jamcu qaacidad wahiya qadiyaة kuliyaة waa qadiyad kuliya yutacarafu minhaa qadiyaddaas kulliga ah waxaa laga garta ayada axkaamu jus'iyaatiha jus'iyaadkeeda axkaamtoodaa laga gartaa uu leeyahay fii qawaacid alicraab alاsطilaaxi taktafii min alqafwi baa laga keenay buu yidhaahday qadiyad wuxuu yidhaahday fahadihi fawaa'idu jaliilaة fii qawaacid اlicraab icraabkii alisilaaxi isilaaxiga ahaa qawaacid اlcraab wuxuu la jeedaa qawaaciddii naxwuhu ka wadaa qawaacidii naxwi buu la jeedaa icraab marka muxuu u magacaabay hadda naxwo soo uma qaybsamo binaa iyo icraab laba sooma qaybsamo mabni iyo mucrab sooma qaybsamo marka icraab baa la iska dhahaa sababtoo labada qaybood waa qaybta muhiimsan alisilaax icraabkii marka lagama wado oo luqawiga ahaa taktafii min alqafwi baa laga keenay qawaaciddaas icraabkoo taktafii raace ama mare min alqafwi waa laga keena wahuwa اlitibaac waa raacitaan taquulu waxaa leedahay qafowtu fulaanan hebel baan dabagalay idaa tabicta aharhu haddii hiraadkiisa ee aad raacdo wa damanahu macnaa tasluku tasluku macnihiisii buu dhex geliyey oo see u dhex geliyey ilaan wuxuu idhaha taktafii bimuta'amiliha ay naadir fiiha ninka fiiriya waxay marsiine biljiimi bimuta'amiliha iyo binaadir fiiha ninka ayada fiirfire waxay marsiine jaadata sawaabi sawaabka waddadeeday marsiin uu leeyahay wadamanahu macnaa tasluku muxuu ka wadaa haddaba qafaa mafcuulu bihigiisa toosuu u qaataa qafowtu fulaanan hebel baan raacay ba laguma tallaabiyo laakiin hadda waxaa muuqata inuu ba ku tillaabiye miyaysan ahayn تkتفي بمتأmلiها اkتفى ayada laftigeed waa la mid ba kuma tallawdo اkتفى أثarhu baa leeda raadkiisuu raacay mase waxaa leeda اkتفى بأثarihi saas ma lahaa me lama dhaho اkتفى أثarahu haddaba ba muxuu ugu tallaabiyey macnihiisii macno ahayn buu dhex geliyey macnaa تasluku ayuu dimnisiiyey uu leeyahay تaطmiin baa la yihahdaa marka salaka ayaa waxay ku tallawdaa ba taktafii haddaba wuxuu la jeedaa tasluku bimuta'ammiliha ninka fiirfiire waxay marsiinaya jaadata sawaab saasuu ka wadaa qur-aanka tusaale ahaan waxaa ku jirtaa aayadda qur-aanka oo allah uu leeyahay caynan yashrabu biha cibaad اllah yufajiruunaha tafjiiran caynan yashrabu biha ba maa lagu tallaabiyaa mase saasay mafcuulkeed u qaadataa saas mafcuulkeed u qaadataa haddaba biha maxaa loo leeyahy oo ba'da loogu tallaabina bimacnaa yarwaa baa la tadmiiniyey waa il ay biyaheeda ka wabxaan oo ay ka dhergaan cibaadullah addoommada ilahi bimacnaa yarwaa tadmiin baa la yidhaha marka waa ficil in ficil kale macnihiisa la dhex geliyo ficilkaas kale siduu u camal falo buu u camal fala hadduu toos u qaatana toos buu u qaadana hadduu xaraf ku tallaabana xarafkii buu asna ku tallaaba wadamanahu macnaa tasluku buu dhexgeliyay bimuta'amiliha ninka ayada fiirfiiriya waxay marsiine jaadata ay binaadiri fiiha waxay marsiine jaadata ay biljiimi ay mucdama ariiqi sawaab sawaabka ariiqiisa meesheeda weyn bay marsiine waddo weyn oo sawaab ah bay marsiina u leeyahay wallahu aclam halkaas ku jiro